bsm اllahi الرaxman الraxiim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaamu عlى rasuuli اllah slى اllah عalayh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibh watarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo tobnaad ee suuraة الshucaraa allah waxau ihi subxaanه qaaluu anu'minu laka watabacaka alardaluun waxaynu ku soo jiray qisadii nebiyullaahi nuux calayhi salaam maca qowmih qoomkiisii markii uu dacwadda u bandhigay ayaa wuxuu ilaahay inooga warramayaa waxay ugu jawaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen qowmu nuux anu'minu miyaanu ku rumaynaynaa laka adiga miyaanu kuu rumaynaynaa walxaal ittabacaka ay ku raaceen al ardaluuna kuwii liitee ugu daraa macnaha kuwii dadka ugu liitay ee ugu hooseeyey asaafilu nnaas ee shaqooyinka ugu liita qabanayay ma iyadoo kuwaasi ay ku raaceen ayaanu ku rumaynaa qaala waxau idhi wamaa cilmii oo ogaalkaygu muxuu ahaaday bimaa shay an ogahay kaasoo kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa sameeya ogaalkan anuu ogahay muxuu ahaaday yacni maxaan ka ogahay weeyi anigu dee yacni cilmiba uma lihi ama maadu waa naafiyo wamaa cilmi ogaalkaygiiyo cilmigaygoo ma ahaanin bimaa kaanuu yacmaluun yacni ogaal aan ogahay waxay samaynayaan ma ahaanin oo anigu cilmi uma lihi la iimana diran in xisaabuhum ay maa xisaabuhum kuwa xisaabtoodu may ahaanin ilaa calaa rabbii rabbigay korkiisa mooye cid kale xisaabtoodu ma saara low tashcuruuna haddii aada garanaysaan wamaa ana aniguna ma ihi ayaa uu ku yidhi bitaaridi lmu'miniin mu'miniinta mid eryaya ma ihi oo eryi maayo in ana ilaa nadiirun mubiin waayo in ana ay maa ana anigu ma ihi ilaa nadiirun diga mooye wax kale ma ihi digahaasoo mubiinun ay bayinun nadaara digniintiisu ay caddahay qaaluu waxay ku yidhaahdeen lain lam tantahi walle haddaanad ka joogsan nuuxow waxaadna leedaheedna amrayso yaa nuuxu nuuxow latakuunanna waxaad ahaanood ahaan min almarjuumiina kuwa la dhagxiyo ee dhagaxa lagu dilee la rajmiyo ayaad ka mid noqon qaala waxa uu nuux yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow inna qowmii reetolkay kadabuuni waa i beeniyeen ee faftax na kala xukum beynii aniga iyo wa beynahum iyaga fatxaa xukum allahayow na kala xukun oo na kala saar wanajinii allahayow na badbaadi aniga iyo waman maciyo cidda la jirkayga ahaatay oo min almu'miniina mu'miniinta ah alla waxau idhi faanjaynaahu dabeed waanu badbaadinay nuux iyo waman ciddii macahu la jirkiisa ahaydba filfulki doonnida dhexdeedii ayaanu ku badbaadinay doonnidii almashxuuni ee la buuxiyey dad iyo dunyaba wixii la badbaadinayey laga buuxiyey la saaray suma aqraqnaa dabeed waanu qarqinay baa rabbi uu yidhi oo biyihii baanu ku hafinnay bacdu ay bacda injaa'i almu'miniin rasuulka iyo intii rumaysay markaanu badbaadinay kadib waxaanu halaagnay oo biyo ku qarqinnay albaaqiina kuwii hadhay ummadda baaqigii kale waanu baabi'inay oo biyaanu ku hafin oo ku halaagnay alla waxau idhi inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa idinku sugan oo badbaadadaa la badbaadiyey nuux iyo intii rumaysay iyo halaaggaa la halaagay qoomkiisa oo intii kale ee ka gaalowday ah halaaggaa iyo badbaadintaa waxa idinku sugan la aaya calaamad tusinaysoo astaan u ah ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa iyo qudradiisa waa calaamad weyn oo lagu cibro qaato wamaa kaana ma ahaanin aktaruhum badidooduna mu'miniina kuwa rumaynaya may ahaanin ee waa beeninayaan wa inna rabbak rabbigaa nebi moxamedow lahuwa isagu alcasiizu waa allaha qaalibkee awoodda badan oo bicizatihi yantaqimu min acdaa'ih awooddiisu watabu kaga aargoosanayo cadowgiisa ee uu ku halaagay gaalada alraxiimu ilaahay waa ka naxariista badan ee addoommadiisa u naxariisanaya oo raxmaddiisu waa ta uu ku badbaadiyey nebi nuux iyo intii la jirkiisa ahaydba alla waxau idhi kadabat way beenisay caadun ree caad waa beeniyeen almursaliina kuwii loo soo diray ayaa ay beeniyeen id wakhti ayaa ay beeniyeen qaala wuu ku yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood huudun huud alaa tattaquuna miyaydaan alle ka baqanay waayo innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun erge loo soo diraan idiin ahay ergadaasoo amiinun ay ma'muunun calaa tilka arisaala fariinta iyo ergadana lagu aaminay ee fattaqullaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsooda oo wa atiicuuni anigana i ateeca wamaa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi arisaala risaaladaan idinsoo gaadhsiinayo idinku weydiisan maayo min ajrin wax mushqaayada in ajriya ay maa ajriya mushqaayadaydiyo ajarkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda korkiisa mooye cid kale abaalkayguma saara atabnuuna ma waxaad ka dhisaysaan bikulli riicin meel kastoo taaga aayatan calaamad miyaa ka dhisaysaan tacbathuuna xaale atiin kuwa ku ciyaaraya oo dadka ku dheeldheelaya oo watattakhiduuna ma waxaa samaysanaysaan masaanica barkado waaweyn oo biyo lagu kaydiyo ama dhismayaal dhaadheer lacallakum takhluduuna ay kaannakum takhluduun sidii waxaad waaraysaan oo weligiinba aydaan adduunka tegay waidaa batashtum marka aad qabanaysaan cid ee aada ciqaab iyo dhibaato ku dhufa yacni ku qabanaysaanna batashtum waad qabanaysaan jabbaariina xaala atiin kuwa kibirsan oo dadka muquuninayoon u aabayeelay macnaha cid markaad ciqaabaysaan ama aad qabanaysaanna si arxam darro ah oo kibir iyo waxa weeyaan isla weyne ay ku jirtaa u qabanaysaan fattaqu llaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqda oo wa atiicuuni anigana i ateeca ayaa uu ku yidhi waataquu ka cabsada alladii allaha amadakum idinku nicmeeyey bimaa taclamuuna waxaa garanaysaan amadakum idinku nicmeeyey ka beddelta hore biancaamin nicmooley iyo xoole idinku nicmeeyey iyo wa baniina inamo iyo wa jannaatin beero iyo wa cuyuunin ila durduraya allaha waxaasoo nicmo iyo barwaaqaa idinku galladaystay garta oo ha ka gaaloobina waayo innii anigu akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum korkiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan idinka baqayaa maalinkaasoo cadiimin weyn qaaluu waxay yidhaahdeen sawaa'un waa isuukaaya mid calaynaa korkayaga waxa isuukaaya midoon noo kala duwanayn awacadta inaadna wacdido am lam takun iyo inaanad ahaanba min alwaacidiina kuwana wacdiya inaanad ka mid noqon waa isuukaaya mid inaadna waaniso iyo inaanadna waanin in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin waxaananu samaynana iyo dhaqanka iyagani ilaa khuluqu lwaliina kuwii hore dhaqamadoodii iyo caadadoodii mooye wax kale ma aha macnaha waxaanu samaynaynaa waa waxaanu aabbayaashii iyo awoyadii ka soo gaadhnay uun ee wax uguba oy annaka noogu horraysa ma aha wamaa naxnu manaanaan ahaanin annaku bimucadabiina kuwa la cadaabayana maanaan ahaanin fakadabuuhu dabeed waa beeniyeen waxa weeyaan nebigoodii loo diray waa beeniyeen oo fa ahlaknaahum dabeed waanu halaagnay inna fii daalik arrinkaa waxa ku sugan oo halaagga la halaagay iyo qisadooda waxa idinku sugan la aaya calaamad weyn oo lagu cibro qaato wamaa kaana mana ahaanin akharuhum badidoodu mu'miniina kuwa rumaynaya may ahaanin wa inna rabbak rabbigaana nebi muxamedow lahuwa isagu alcasiizu allaha qaalibka awoodda badan weeyi alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista kadabat waa beenisay hamuudu reer hamuud almursaliina kuwii loo diray waa beeniyeen id wakhti ayaa ay beeniyeen qaala uu ku yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood saalixun saalix alaa tattaquuna miyaydaan ilaahay ka baqanayn waayo innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun erge loo soo diray yacnii rasuul laydiin soo diray baan idiin ahay oo amiinun weliba lagu aaminay risaalada iyo fariinta loo soo dhiibay ee fattaqullaah ilaahay tabaaraka wa tacaala ka baqda oo wa atiicuunii anigana i ateeca ergaduu alla soo diraan ahaye wamaa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi risaala risaalada gaadhsiinta aan idinsoo gaadhsiinayo idinku weydiisan maayo min ajrin wax mushqaayad iyo abaal idinku weydiisan maayo in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa mooye cid kale abaalkaygu ma saaro oo kumeligii atutrakuuna miyaa laydinka tegayaa fii maa shay dhexdii miyaa laydinkaga tegayaa shaygaasoo haahunaa halkan ku sugan aaminiina xaala atiin kuwa aamina waxa halkan yaalla ee ku sugan nicmo iyo barwaaqo miyaa laydinkaga tegayaa oo laydiin daynayaa ka bedel fii jannaatin fii maada ka bedel fii jannaatin beere dhexdood miyaa laydinkaga tegayaa basaatiinta waaweyn beeraha geedweynta ah weeyi iyo wa cuyuunin ila durduraya dhexdood miyaa laydinkaga tegayaa iyo wa suruucin beerahan kale yaryar ee midhaha dadku ay quutaan lagu beerto weeyaan marka beeraha geedweyntee waaweyn ee basaatiinta waaweyn iyo ilahaas iyo beeraha yaryar miyaa dhexdooda laydinkaga tegayaa wa naklin iyo timir dhexdeed miyaa laydinkaga tegayaa taasoo dalcuhaa midhaheedu hadiimun kuwa jilicsan ay yihiin oo curdina marka ay soo baxaan ee bilowga wa tanxituuna waxaad ka qoranaysaan min aljibaali buuraha xaggoodana waxaad ka qoranaysaan ama aad ka qodanaysaanba buyuutan guryo faarihiina xaala atiin kuwa qooqan oo ku farax kibraya oo waxaa la yidhahdaa faarihiina waa shiddat lfarax maca albatar waalkibir yacni farxad kibir ku dheehan yahay weeyaan iyo qooq fattaquu llaaha ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka baqa oo atiicuuni anigana i ateeca oo walaa tutiicuuha ateecina amra almusrifiina kuwa xadgudbay ee dabarka goostay amarkooda ha yeelina alladiina kuwaasoo yufsiduuna fasahaadinaya fil ardi arlada dhexdeeda oo walaa yuslixuuna aan hagaajinayn kuwa ha yeelina iska ilaaliya qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa anta adigu waxaad ahaatay uun min almusaxariina kuwa la sixray ayuunbaad ka mid ahaatay maa anta adigu ma tihid ilaa basharun qof mooyaane bani aadama kaasoo midlunaa annaka nala mid ah bashar annaka nala mid oon waxba na dheereen mooye wax kale ma tihid ee faati balla kaalay biaayah bal hadda mucjiso iyo aayad keen saalixow in kunta haddii aad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay waxaad sheegaysaa hadduu run yahay bal hadda mucjiso aanu kugu aqoonsanno keen wakaas qaala waxa uu ku yidhi markaa nebi saalix haadihi tani naaqatun hal weeyi waa hal mucjiso ah oon halaha kale la mid ahay lahaa waxay leedahay hashani shirbun kal ay cabto oo ceelkiina ay u aroorto keligeed iyadu walakum idinna waxaa leedihiin shirbu yowmin maalin kalkeed maalin inaad cabtaan baa idinkuna leedihiin maalinkaasoo macluumin la yaqaano macnaha waad ku kaayaysanaysaan oo ceelkii isugu tegi maysaane hashuna kal bay leedahay aan loogu tegin idinkuna kal baad leedihiin aan laydinku iman waad ku kaltamaysaan ee ku kulmimaysaan walaa tamasuuhaa hashaasi haddaba ha taabannina bisuu'in xumaan ha ku taabannina oo iska ilaaliya wax dhiba inay xaggeeda idinka gaadho oo fa yaakhudakum markaa uu idin qabto haddaad dhibaato ku taabataan cadaabu yowmin maalin cadaabka uu idin qabto maalinkaasoo cadiimin weyn si cadaab weyne aanu idinku dhicin iska dhowrahashaa dee dheg jala qumaysiin oo meel kalaa loo wadaa halaag baana ku dhacaya e facaqaruuhaa dabeed hashii waa boqnogooyeen oo waa gowraceen fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen naadimiina kuwa ka qoomamoodo ka murugooda gowracay hashii gowraceen way ka qoomamoodeen fa akhadahum dabeed waxa qabtay alcadaabu cadaabkii ayaa qabtay inna fii daalik arrinkaa waxa idinku sugan oo qisada nebi saalix iyo qoomkiisa dhex martay iyo mucjisadaa loo soo rogay iyo beenintay beeniyeen iyo cadaabkii ka dhashay waxaasoo dhan waxa idinku sugan haddaa u fiirsataan la aaya calaamad weyn oo lagu cibro qaato wamaa kaana mana ahaanin aktaruhum dadka bedidooduna may ahaanin mu'miniina kuwa rumaynaya wa inna rabbak rabbigaa nebi muxamedow la huwa rabbigaa alcasiizu waa allaha gaalibka ee awooda badan alraxiimu ee addoommadiisana u naxariista kadabad way beenisay qowmu luutin luud qoomkiisii almursaliina kuwii lasoo diray beeniyeen id wakhti ayaa ay beeniyeen qaala wuxuu yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood luutun luut alaa tattaquuna war miyaydaan alle ka baqayn waayo innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun mid loo soo diray rasuulka oo amiinun ay ma'muunun lagu aaminay risaaladda loo soo dhiibay ee fattaqu llaah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka baqa oo atiicuuni annay ateeca wamaa as'alukum idinkuna weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi arisaala risaalada iyo waxyiga aan idinsoo gaadhsiinayo min ajrin wax mushqaayada in ajriya ay maa ajriya abaalkayguma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa mooye cid kale abaalkayguma saara ata'tuuna ma waxaa u tegaysaan oo wax ka doonanaysaan addukraana kuwii labka ahaa oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah ma raggiibaa wax u doonanaysaan oo watadaruuna miyaa ka tegaysaan maakii khalaqa u abuuray lakum idinka u idin abuuray rabbukum rabbigiin oo min aswaajikum haweenkiinnii ah haweenkii laydin abuuray ma intaa ka baydhaan ayaa rag wax u doonanaysaan bal kaba kaale arrinkaa hore eh antum idinku qowmun qole ayaa tihiin caaduuna xadgudbay oo macnaha wixii loogu talagalay intay ka tallaabsadeen wax kale u gudbay oo abuurkiiyo fidradii saliimka ahayd beddelay oo dooriyey qaaluu waxay ku yidhaahdeen lain lam tantahi haddaanad ka reebtoomin luudow oo waxa aanad ka hadhin yaa luudu luudow latakuunanna wallee waxaad ahaan ood ahaanood ka mid noqon min almukhrajiina kuwa la saaro ee waxa weeyaan bannaanka loo bixiyo qaala waxau idhi innii anigu licamalikum camalkiinnan iyo qurunkaa walaaqanaysaan min alqaaliina kuwa nacay ee u cadhooday ayaan ka mid ahay rabbi yaa rabbi rabbigayow najinii ibadbaadi aniga iyo wa ahlii ehelkaygaba mimaa yacmaluuna ay min cuquubati maa yacmaluun waxay samaynayaan cadaabkiisa allahyow iga badbaadi fanajaynaahu waanu badbaadinay markaa luud iyo wa ahlahu ehelkiisiiba ajmaciina xaale ay yihiin dhammaantood ilaa cajuusan islaan ama habar mooyaane oo filghaabiriina kuwa hadhay dhexdooda ku sugnaatay yacnii islaan kuwaa cadaabka ku hadhee halaagsamaya ka mid ahaatay mooyaane intii kale waanu badbaadinay humma dammarnaa dabeed waanu halaagno waa baabi'inay baa alla uu yidhi subxaanah alaakhariina kuwii kale markaannu isaga iyo intii maciisa ahayd badbaadinay kuwii kale waanu halaagno waa baabi'inay wa amtarnaa waxaananu ku roobaynay calayhim korkooda mataraa roob ayaanu ku roobaynay waa roob cadaab fasaa'a waxaa xumaaday baa alla uu yidhi matarulmundariina kuwii cadaabka looga digay roobkoodii lagu cadaabay ayaa alla ilaah xumaaday yacnii cadaab daran ayaa sida roobka lagaga dhigay weeyi inna fii daalik arrinkaa waxa ku sugan oo badbaadada luud iyo intii raacday iyo halaagga intii kale dhacdadaa iyo ficilkaa waxa ku sugan la'aayatan calaamad baa ku sugan weyn oo lagu cibro qaato wamaa kaana mana ahaanin akharuhum dadka badidoodu mu'miniina kuwa rumaynaya wa inna rabbak rabbigaa nebi muxamedow lahuwa isagoo alcasiizu allaha qaalibkee awoodda badan weeyi ee cid alla cid beegsan karta aanay jirin alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista kadaba waa beeniyeen asxaabul ayka kaynta ama xidhka asxaabtiisii waa beeniyeen waa halkay deganaayeene almursaliina kuwii loo diray waa beeniyeen id wakhti ayaa ay beeniyeen qaala wuu ku yidhi lahum iyaga shucaybun shucayb wuu ku yidhi alaa tattaquuna miyaydaan alle ka baqanayn innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun rasuul mid loo soo diray baan ahay idinka rasuulka oo amiinun lagu aaminay risaaladda ee fattaqu llaaha ilaahay tabaaraka wa tacaalaa ka baqa oo wa atiicuunii ateeca wamaa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ee calaa tabliiqi arisaala waxyiga iyo risaaladda soo gaadhsiintaan idinsoo gaadhsiinayo min ajrin wax mushqaayada ama adduuna in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa mooye cid kale abaalkayguma saara haadihi alaayaat waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inoogaga warramay qasasu bacdi alambiyaa ambiyadu rabbi soo diray qisooyinkiisii qaar ka mid ah ayaa ilaahay inoogaga warramay oo shan nebi ayaa qisooyinkooda laynoogu tilmaamay aayaadkaynu akhrinay oo waxaa ugu horaysa qisatu nabiy llaahi nuux calayhi salaam maca qowmih nebi nuux iyo qoomkiisa qisadii dhex martay waa rasuulkii ugu horreysay ee loo soo diray ilaa ahli l ard markaa nebi nuux qoomkiisii markuu dacwaddii u bandhigay ee uu yidhi ilaahay ka baqa ooy adeeca weliba khayrkaa iyo dacwaddaana wax mushqaayada idinku weydiisan maayo yacni halkaa waxaa laga qaadanayaa dariiqa ambiyadu aanay ku kala baydhin waxay ahayd inay dacwadda iyo khayrka ay baahinayaan wax adduunya aanay ku weydiisanayn waana dariiqa ay tahay in lagaga daydo rususha iyo ambiyada oo culimmada iyo ducaadda iyo dadka dhaxalkii ambiyada hayee xambaarsan ee ummadda ugu baaqaya khayrku in uu halkudhagoodu noqdo wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin waad arkaysaanoo ambiyadaas nebi walba qoomkiisa wuxuu amrayaa bitaqwa allah oo waxaa nebi walba uu odhanayaa fattaqu llaha wa atiicuun ilaahay ka baqa anigana ee adeeca aayaadka qaarkood alaa tattaquun miyaydaan alle ka baqayn halkaa waxaynu ka qaadanaynaa makaanada iyo muhimadda ay leedahay taqwa allaahi jalla jalaaluh cabsida alleh waa shayga keliya ee if iyo aakhiraba lagu liibaanayo ee adduunyadaaduna ku hagaagayso aakhiradaaduna ay ku hagaagayso khulaasada taqwaduna waxa weeye wixii lagu farayna inaad samayso ood ka soo baxdo wixii laguu diidayna aad ka tagto xuduuddii iyo axkaamtii shariicadana aada dhowrto oo aanad ku xadgudbin waxay markaa ugu jawaabeen qaaluu anu'minu laka watabacaka alardaluun oo miyaanu kuu rumaynaa oo iska kaa dabagallaa iyadoo kuwa ku raacay ay yihiin kuwii dadka ugu liitay macnaha waxay leeyihiin dadkii madaxyaweynta ahaa ee magaca lahaa ee maalka iyo madaxtinimada iyo maamuuska lahaa kulama socdaanba masaakiin iyo fuqaro iyo ducafaau nnaas ayaa kula socda iyo kuwii shaqooyinka ugu liita qabanayay waxa uu ku yidhi markaas nuux qaala wamaa cilmii bimaa kaanuu yacmaluuna in xisaabuhum ilaa calaa rabbii low tashcuruun wuxuu yidhi anigu maxaan ka ogahay waxay qabanayaan maada istifaamiyana waa laga dhigi karaa oo naf yacni su-aal ah maxaan ka ogahay waxba kama ogi marka haddii istifaamiye laga dhigana waa bimacna alinkaar uun oo waxba kama ogi waa istifaamin kaariyo bimacna nafyi ah ama maada naafiyaaba laga dhigi karaa khulaasaduna waxa weeye waxa uu leeyahay anuu waxa ay qabanayaan iyo camalkooda mana ogi la imana dirin waxaa la ii diray uun inaan khayrka u sheego daahirkood iyo waxaa ka muuqdana aan aqbaloon ka aqbalo oo macnaha iyagu waxay uga dhigayaan dadkan raacay ee la socda dad aan yacni afkooda waxay ka muujisanayaan iyo baadinkooda aanu isku mid ahaynoo dee waxa weeyaan waxay u raaceen anay diinka ahayne meel kale markay waayeen uun iska dabagaloon caqli badan iyo fakartoona aan samayn oo aan lahayn isaguse wuxuu ugu jawaabay camalkooda wax alla wax iga gelay ma jiro waayo dee in xisaabahum ilaa calaa rabbii low tashcuruun ka xisaabinaya waxay samaynayaan waa rabbi tabaaraka wa tacaala wamaa ana biaaridi lmu'miniina ilain markan ay leeyihiin sideenu kuu raacnaa kuwa liitaa ku raacaye macnuhu waxa weeyaan annakiyo kuwan meel kuma kulmayne iyagay iska eri aanu kuu nimaadne tiina waxau idhi wamaa ana biaaridi lmu'miniin anigu mid mu'miniinta eryaya ma yihi markaasaa weliba wuxuu kusii sababeeyey in ana ilaa nadiirun mubiin waxay culimmadu yidhahdeen waa jumla istinaafiya fii maxalli tacliil waa jumlo istinaafiya oo hor loola bilowday laakiin loo bilowday ama loo keenay sababayn iyo cilayn oo macnuhu uu yahay dee anigu diguun baan ahay dadka loo diray inuu u digo laakiin waxay qabanayaan iyo xisaabtoodu tu ay yacni ku xisaabtooda iyo dadka camalkooda loo diray ma yihi ee aniga muhiimadda la ii diray waa digis digistiina waan gaadhsiiyo waan ka soo baxay markuu sidaa ku yidhi ayaa kolka hanjabaad iyo goodi ay u soo jeediyeen oo waxay yidhaahdeen lain lam tantahi yaa nuuxu latakuunanna min almarjuumiin wallee waxaadna leedahay haddaad ka hadhi weyda nuuxow dhagax baanu kugu dili markaasuu nuux ilaahay u tadaruco xagga rabbi uu u cararay oo ilaahay uu cuskaday isagaa casiise oo waxau ihi rabbi ina qowmii kadabuun faftax baynii wa baynahum fatxa wanajinii waman macya min almu'miniin ilaahay buu baryey oo waxau ihi rabbigayow qoomkaygii waa i beeniyeen aniga iyo iyagana soo kala xukun aniga iyo intay rumaysanayna badbaadi aayaddii kale waa kii kulahaa sida ilaahay inooga warramay fadacaa rabbahu annii maqluubun fantasir fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir rabbigii ayaa uu beryo waxa uu nuux yidhi allahayow waxaan ahay mid laga xoog roonaaday oo loo awood sheegtoo laga qaalib noqdaye ii heeli mar alla markuu ilaahay berye uu yidhi allaw ii heeli ilaahay waa u heeliyey si deg deg ah oo samaawaadkii waxa laga furay biyo xoog u shubmaya ayaa albaabadii samaawaadka laga soo faraqay oo laga soo furay dhulkiina biyo yacnii ilo durdurahoo xoog u boodaya ayaa kasoo fataho laga furay dabeed biyihii cirka ka soo dhacay iyo kuwii dhulka ka soo dhacaa ku kulmay calaa amrin qad qudir arrin ilaahay hore u qoondeeyo o u qorsheeyey sidaasaa markaa lagu halaagay qowmu nuux nuux iyo intii rumaysayna doontii waxa weeyaan loo waxyooday inuu sanceeyu sameeyo ayaa rabbi ku badbaadiyey arrintaas marka ilaahay waxa uu tilmaamay aayad weyn inay arrintaasi ay ku sugantaho lagu waantoobo waxna lagu qaato laakiin dadka agtarkoodu rumayn maayaan wa ina rabbaka lahuwa alcasiizu araxiim waxaa kaloo alla inooga warramay qisatu huudin maca qowmihi caad nebi huud iyo qoomkii loo diray ree caad waa caadun iluulaa waa nimankii cududiiyo awoodda sheegtay qisadii nebigooda iyo iyaga dhex martay ayaa ilaahay kaga warramay aayaadkan oo alla waxau ihi kadabad caadun ilmursaliin id qaala lahum akhuuhum huudun alaa tattaquun nimankii ree caad rusushii loo diray waa beeniyeen markii walaalkood huud uu yidhi miyaanidaan ilaahay ka baqanayn waa beeniyeena may rumayn in badan baynu hore u soo maray nebiga caad loo diray dee waxa weeyaan waa nebi huudo waa hal nebi isagaanay beeniyeen haddana waa la jamcinayaa oo almursaliina waayo mar hadday huud beeniyeen intii kalena waa beeniyeen ilaan rusushu dacwadda tawxiidkay la timid isku mid bay ahaayeen oo kumay kala duwanayn asalka diinta iyo sharaa'icda marka mid ka mida qoomka beeniyaa kulligood waa beeniyeen sidaasaa loo jamcinayaa mar walba dacwaddii iyo khayrkiibuu huud u bandhigay sidii ambiyada kaleba uumkooda ugu bandhigayeen weliba wuxuu u sheegay oo ugu soo halqabsaday wax adduunyo iyo mushqaayad midna inaanu kaga doonay markaasaa wuxuu ku canaanto ku ceebeeyey yacnii ceeb ama xumaan ay dhaqan xumo u lahaayeen oo lagu yaqaanay oo waxay ahayd meelaha taagga ee buuraha dushooda ayay dhismayaal calaamad baaris oo meel fog laga soo arko ayay meelaha taag iyo buuraha ka duldhisi jireen ujeeddaday ka leeyihiinna may ahayn in lagu intifaaco lagu soo baydhe eh waa in dadka safarka iyo socotadu markay arkaan ee is yidhaahdaan meeshan waa la degan yahay u hoyda ama kusoo baydha inay ku furtaan oo ku dhacaan oo ku dhibaateeyaan ayay u samaysteen dhismayaasha markaasaa uu ku yidhi atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbathuun meel kastoo taaga ma calaamad baad ka dhisaysaan oo idinkoo dadka ku ciyaaraya oo ku dheeldheelaya wa tattakhiduuna masaanica lacallakum takhluduun barkado biyo oo biyo xidheenno waaweyn ama baraag biyo ay ku jiraan oo kay aad ku kaydsataan biyahana miyaa samaysanaysaan ama dhufaysye iyo dhismayaal dhaadheer labadaba waa lagu fasiray lacallakum takhluduuna kaannakum takhluduun sidii waxaad adduunyada ku waaraysaan weligiinba waxay halkan culimmadu yidhaahdeen alcitaabu cala alkhuluudi laa cala almasaanic dee inay kaydad iyo baraag iyo dhismayaal samaystaan laguma haysta oo adduunyada in la camiro waaba loo keenaye laakiin waaritaanka ay ka dhigayaan sidii waxaanay weligood ka tegayn khuluudkaa lagu canaananayaa ee maaha masaanicda culimmadu waxay yidhahdeen sida imaamu shinqiiti oo kale lacallakum takhluduun lacallo kastoo qur-aanka ku timaadaa waa litacliil oo lacalla bimacnaa likey baa loo macneeyaa waxaa kaloo noqotaa litaraji oo waxaad mudantihiin ama la rajaynayaa ilaa lacallada suuratu shucara mooyaane oo lacalla kumtan suuratu shucaraa ku jirtaa tacliilna maaha tarajina ma aha oo likaydiina laguma macnayn karo tarajigiina laguma macnayn karo ee lacalladani waa kaannakum bay la macno tahay sidaa darteed ayaa jalaaluddiin almaxalli haddaad eegto yacni lacallakum ay kaannakum buu odhanayaa imaamu shinqiidi adwaaga isna saasuu ku odhanayaa mufasiriintuna sidaas ayaa ay tilmaamayaan marka lacalladani taynu hore u soo mari jirray waa ka duwan tahay oo tacliil iyo taraji midna ma aha oo waad mudantihiinna ha odhan si aad u waartaanna ha odhan oo sababayn ama tacliil ha ka dhigine bimacnaa kaanna ka dhig oo lacallakum takhluduuna ay kaannakum takhluduun sidii waxaad waaraysaan oo kale waxa uu yidhi markaa markaad dadka qabataanna waxaad qabanaysaan idinka oo kibirsan oo ku xadgudbaya oo dhibaataynaya dabadeed waxau yidhi fattaquu llaha wa atiicuuni ilaahay ka baqa anigana ay ateeca dabeed wuxuu ugu soo halqabsaday nicmooyinkuu rabbi ku galladaystay ilay nicmadu waa inay keensato in ilaahay lagu gartoon lagaga gaaloobin yacni ayaan darre ka weyni ma jirto inuu qofku nicmadii alla uu siiyey ku caasiyo halkuu ilaahay kaga caabudi lahaa marka isagoo xasuusinaya ilaahay wuxuu ku galladaystay iyo nicmada uu siiyey ayaa waxau ihi wattaquu aladii amadakum bimaa taclamuun ilaaha aad garanaysaan wuxuu idin siiyey allaha ka baqa oo nicmada uu idin siiye ha idiin sababto alla ka cabsi ee dembi iyo macsiyo yaana idiin sababi markaasaa la faahfaahiyo amadakum biancaamin wa baniin wa jannaatin wa cuyuun ilaaha idiinku nicmeeyey nimcoolayda iyo ubadka iyo beeraha iyo ilaha durduraya iyo biyaha qulqulaya dabadeed waxau ihi innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim waa cabsi geliye maalin weyn cadaabkeedaan idinka cabsanaya waxay ku jawaabeen waxaa niman u jeeda maahoo meel kalaa loo wadaaye sawaaun calaynaa a wacadta am lam takun min alwaacidiin waa isugu kaaya mid nawaani ama ha nawaanin waa qalbi qallalay oo nololi ku jirin markaasaa weliba waxay raaciyeen in haada ilaa khuluqu lwaliin waxaan aanu samaynaynaa waa dhaqamadii dadkii horeba ay samayn jireen oonu ka soo gaadhnay marka marka la yacni qiraa'adan riwaayada xafsad ee khuluqul awaliina haadaadu waxay ku dhacaysaa dhaqankoodi iyo afcaasha ay samaynayaan oo in haadaa yacni kan aanu samaynanaa ma ahaanin ilaa khuluqul awaliina kuwii hore dabeecooyinka ilahaa inay samayn jireen mooyaane qiraa'ada kale khalqa haddii la akhriyana damiirka haadaa wuxuu ku dhacayaa waanada nebigu uu waaninayo oo markaa wuxuu noqonayaa in haadaa ay maa haadaa kan aad nagu waaninaysaa ma ahaanin ilaa khalqul awaliina kuwii hore beenahay abuurteen ay samaysteen mooyaane wax kale ma ahaanin oo nebiyadii hore risaaladiiyo nebinimada sheeganayeba beenahay hore u sheegayeen unbaad adna la timid ayay afxumadooda iyo edabdaradooda ku yidhaahdeen markaasay welibay yidhahdeen wamaa naxnu bimucadabiin kuwa la cadaabayana ma nihin oo sidaanu adduunyada ugu nicmaysannahay nicmadaa nicmo ka wanaagsan baa aakhirana nagu sugaysa fakadabuuhu faahlaknaahum ina fii daalika la aaya ilaahay waxau yihi nebigoodii waa beeniyeen dabeed waanu halaagnay had iyo jeer halaagga waxaa laga hormariyaa waxay ku mutaysteen ilain takdiibka iyo beenintu waa sababu lhalaag markaa fakadabuuhu fa ahlaknaahum ay bisababi takdiib ilan walaa yadlimu rabuka axada layskama halaagine waxaa lagu halaagay beeninta ay beeniyeen nebiga sababteeda arrintaana ilaahay waxa uu tilmaamay inay tahay aaya calaamad lagu cibro qaato oo mudan in lagu waantoobo ilaahay lagu xasuusto kadib ilaahay waxa uu ka warramay qisatu thamuud maca nabiyihim saalix nebi saalix iyo qoomkii loo diray reer thamuud qisadoodiiba ilaahay inooga warramay waxaana alla inoo sheegay inuu nebi saalix dee dacwaddii khayrkii u bandhigay oo intay ambiyadii horeba umamkooda ku lahaayeen inuu ku yidhi weliba waxa uu xasuusiyey nicmooyinka iyagana oo atutrakuuna fii maa haahunaa aaminiin fii jannaatin wa cuyuunin wa zuruuc wa nakhlin طalcuhaa hadiim wa tanxituuna min aljibaali buyuutan faarihiin iyaga laftoodu niman cudud iyo awood allow siiyo caaduni thaaniyaa laydhaa kuwaa hore caaduni luulaa huud loo diray kuwanna caaduni thaaniya ree caadkii labaad baa laydhaa oo laftoodu niman awood iyo cudud badan bay ahaayeen markaa wuxuu xasuusiyey nicmooyinka ay haystaan oo waxaad ku jirtaan ma inaad ku waarasaan baad moodaysaan buuraha ayaad yacni guryo ka samaysanaysaa oo ka qoranaysaan idinkoo kibirsan oo buuraha adeygooda aynu aragnay ayaa intay waxa weeyaan qoraan oo ay qodaan oy xordaan ayaa guryo iyo qolalkii ay ka dhex samaysan jireen buurahaad aragtay adeygooda awoodda alla uu siiye darteed dabeed waxa uu xasuusiyey alla kacabsigii oo fattaqu llaha wa atiicuuni allaha cududaa iyo awooddaa idin siiye ka baqa anigana yaa ateeca rasuulkiisuu soo diray rabbi baan ahaye walaa tutiicuu amra almusrifiin aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun hana adeecina kuwa dabarka goostee xadgudbay ee darjiidhay ee arlada fasahaadinaya wanaag iyo salaax na aanu hayn waayo arladu waxay ku hagaagtaa daacada iyo diinta waxaanay ku fasahaadaa diin la-aanta iyo xumaha iyo kufriga iyo shirkiga waxay ugu jawaabeen innamaa anta min almusaxariin saalixow kuwa la sixruun baad ka mid tahay oo ma hagaagsanidba markaase haddana waxay yidhaahdeen maa anta ilaa basharun miluna faati biaaya in kunta min asaadiqiin aduu qof bani aadam oo nala mid un baa tahay maxaadna dheerteed nagaga duwanteed rasaalo ku sheeganaysa runtaa hadday tahay bal hadda mucjiso noo keen mucjisada lafteediibuu u keenay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala dhagax malaasan oy arkayaan oo hortooda yaalla ayaa hal dhan oo lamaan oo irmaan ilaahay ka soo dhex saaray waa biqudrati ljabbaar yacnii dhagax malaasan in waxa weeyaan hali ka soo dhex baxdo dabeed waxau yidhi haadihi naaqa haddaba tani waa hal aayad oo mucjizo ah lahaa shirbun walakum shirbu yowmin macluum idinkuna kal baa leedihiin ceelkiinni u aroortaan iyaduna kal bay leedahay walaa tamasuuha bisuu hana u dhowaanina hashaa si aan laydin cadaabin dee dheg jala qumaysiine facaqaruuhaa fa asbaxuu naadimiin fa akhadahum alcadaab way boqnogooyeen hashii waanay gowraceen way ka qoomamoodeenoo cadaabkuu nebigu uga digayey ayaa ku habsadoo lagu halaagay waxa weeyaan sida aayaddii kale ku sugnayd cidda u soo anbabaxday ee boqnogoysay kulligood may ahayne dee nin uunbaa gowracay kadaba hamuudu biطaqwaaha id inbacaha ashqaaha faqaala lahum rasuulu llahi naaqat allahi wa suqyaaha fakadabuuhu facaqaruuha fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaaha nimanka reer hamuud ilaahay aayaddaa wuxuu ku sheegay inay rasuulkoodii beeniyeen oo qooqay qooqeen dartii ay ku beeniyeen nebiga marka rasuulku waxa uu ku yidhi hashaa ilaahay iska daaya iyo cabbitaankeeda naaqat allaahi wa suqyaaha ay daruu naaqat allah war iska daaya hashaa ilaahay oo mucjisada ah iyo kalkeeda ay ceelka ka cabbayso ha u dhowaanina ee daaya dee ma yeeline fakadabuuhu facaqaruuha way beeniyeen oo waa boqnogooyeen hashii waanay gowraceen mar alla markay sidaa sameeyeen dee ilaahayna tabaaraka wa tacaala fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaaha rabbigoodna wuxuu ku daboolay cadaab caama ayuu ku caam yeelay oo dembigay sameeyeen sababtiisa godobteedana ilaahay cidna cidhibteeda uga baqan maayo oo macnaha cadaabka uu qoomkaa reer hamuud cadaabay cidna ilaahay ugama baqanayo inay godob u raacdo y tidhaahdo maxaad sidaa u yeeshay waayo dee wallaahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmi ilahay isagaa waa xukuma xukmkiisa cid ka daba qaadan kartoo ambiil ka qaadan kartaana dee ma jirto laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun alle lama weydiiyo waxu sameeyo ee dadka ayaa la weydiiyaa waxay sameeyaan isagu waa facaalu limaa yuriid ina allaha yafcalu maa yuriid waa siduu doonaba yeele xukumkiiyo awoodda isagaa iskale rabbi tabaaraka wa tacaala marka iyada oo idin bacatha ashqaahaa kii qoomka reer hamuud ugu guul darrada badnaayee ugu ayaanka daraa ayaa u soo baxay hasha gowraceedii ninbaa u soo baxay mufasiriintu waxay ku tilmaamaan sida jamalka oo kale uu jalaaleynka jamalka xaashiyada uu ku sheegayo futuuxaadka qudaar baa la odhan jiray baa idhi ninka qudaar markaa nin keliyaa u soo banbaxay hasha gowraceedii haddana gowracii reer hamuud oo dhan baa loo nisbeeyey oo facaqaruuhaa way boqnogooyeen kaannamaa inay dhammaantood ficilka wada sameeyeen sababtu waxa weeye dee alraadi bilficli ka faacili inta kalena sacabkay u tumaysay oo raalli bay ka ahaayeen qofka ficilka la samaynaya raallida ka ihina ka samaynayuu la mid yahay walidaalika jalaaludiin almaxalli waa ka jalaaleynka ku odhanaya caqaruuhaada marka uu fasiraayo wuxuu odhanayaa caqarahaa bacduhum biridaahum kulligood maahae barhkood baa boqnogooyey laakiin raalli ahaanshahooda iyo rabitaankooda ayaa uu ku gowracay oo uu ku boqnogooyey marka calaa kullin iyadoo nin keliya uu yahay kii gowracay waxaa ficilka qoomka oo dhan loogu tiiriye loo yidhi facaqaruuhaa inta kalena raalli bay ka ahaayeen oo dee iyagaaba u diray maadaama kulligood ay raalli ka ahaayeen cadaabkiina waa wada caam yeelay oo waxa weeyaan ilaahay waa ku caam yeelay dhammaantood ilaahay waxa uu tilmaamay markaa dhacdada reer hamuud iyo mucjisada ay beeniyeen iyo nebigay ka hor yimaadeenna calaamad iyo aayad weyn oo mudan in lagu waantoobaa inay noogu sugan tahay dabeed allah waxa uu ka warramay qisatu nebiyillaahi luut maca qowmih nebi luut iyo qoomkiisa qisadii dhex martay allah waxa uu sheegay reer luut inay beeniyeen rasuulkii loo diray oo luut isagoo dacwaddii u bandhigay markaasaa weliba wuxuu ku inkiray dhaqan xumo iyagoo ay dadka dheeraayeen oon looga horrayn maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin waa anshaxumadii in dumarka la daayo rag wax loo doonto markaasuu yidhi ata'tuuna dukraana min alcaalamiin watadaruuna maa khalaqa lakum rabbukum min aswaajikum bal antum qowmun caaduun waxay ugu jawaabeen walee luudow waxaad waddo haddaad joojin weydo bannaankaanu kuu bixin qaala innii licamalikum min alqaaliin isna waxa uu ku yidhi anigu dhaqan xumadiinnan mid nacay oo u cadhooday baan ahay ilaahay buu beryo waxau yidhi rabbi najinii wa ahlii mimaa yacmaluun fanajaynaahu wa ahlahu ajmaciin ilaa cajuusan fi lghaabiriin allahayow anigiiyo ehelkaygaba iga badbaadi xumaantay samaynayaan cadaabkiiyo cuquubada ka dhalanaysa alla waxau idhi markaa isagiiyo ehelkiisiiba waa badbaadinay islaantaa iyadu halaagga ku hadhay ee la halaagay mooye uma damarna alaakhariin kuwii kale waanu baabi'ino waa halaagnay wa amtarnaa calayhim matara fasa'a mataru lmundariin waxaanu ku roobaynay roob cadaab allaylehe kuwa loo digay roobkii helaana ugu ayaan daran oo ugu xumaansho badan roobka waxaa looga jeedaa cadaabkii iyo cuquubadii samada lagaga keenay iyo dhagaxaantii sida dhibica roobka loogu dhuftay weeyi oo falammaa jaaa amrunaa jacalnaa caaliyaha saafilaha wa amtarnaa calayha xijaarata min sijiil aayadda kale rabbe waa kii ku lahaa markii amarka iyagu uu yimid amarkii cadaabku markuu yimid waxa weeyaan quraa qowmi luud reer luud degaanadii iyo magaalooyinkooday deganaayeen xaggoodii sare ayaanu xaggoodii hoose ka yeelay oo waxay mufasiriintu yidhaahdeen inta kor loo qaaday ayaa qayladoodii ahlu samuhu markay maqleen ee samaawaadka loo dhoweeyey ayaa la soo afgembiye oo dhinaca kale laga rogay markaasaa haddana dhagaxaan sida dhibaca roobka lagaga dhigo cadaab laga daba keenay waxay culimmadu yidhaahdeen qoladaas waxa loogu cadaabay cadaab aan weligood hortood cid kale lagu cadaabin waayo waxay sameeyeen anshaxumo aan weligood iyaga looga horrayn marka jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal siday iyaguba u sameeyeen waxaan looga horrayn ayaa lagu sameeyey waxaan looga horrayn waxaanay culimmadu yidhaahdeen waxa loo soo afgembiyey dhinaca kale looga rogay waayo abuurkii iyo fidradii saliimka ahayd ee bani aadamka rabbi ku beeray ayay iyaguba beddeleen oo ay dhalan rogeen mar hadday fidradii beddeleen oy dooriyeen iyagana waa la qallibo wataa la dhalan rogay dhinaca kale la afgembiyey ee xaggii sare xaggii hoose laga yeelay markaa siday u dooriyeen ayaa iyagana loo dooriyey oo loo bedelay ama loo afgembiyey kadib ilaahay wuxuu inooga warramay qowmu shucayb iyo nebigii loo diray shucayb qisadoodii ayaa ilaahay inoo tilmaamay alle waxau ihi kadaba asxaabu laykati lmursaliin kuwii kaynta asxaabteeda ahaayee halkaa deganaa rusushii waa beeniyeen id qaala lahum shucaybun alaa tattaquun waxay beeniyeen rasuulkii loo diray shucayb markuu ku yidhi meeydaan alle ka baqanayn marka yacni qowmu shucaybna asxaabu madyan ayay ahaayeen marka waxaa la yidhi id qaala lahum akhuuhum lama odhan waxa akhuuhum loo odhan waayey kuwan u digaya asxaabul ayka ayaanu ka mid ahayn oonu ka dhalan sidaasaa loo yidhi id qaala lahum shucaybun ilaa ambiyadii kaleo dhan id qaala lahum akhuuhum ukhuwadaa waxaa la yidhaha waa ukhuwatu nasab oo dee way ka dhasheen akhuuhum waxaa loo leeyay diinta ku walaala ma ahe marka shucayb maxaa akhuuhum loo odhan waayey asxaabul ayka kama dhalan oo culimada qaar waxay leeyiin waxa kala duwan asxaabu madyan dad kala duduwan baa loo diray marka waxa weeyaan asxaabu madyan ka mid buu ahaa laakiin kuwan asxaabul ayka kamuu mid ahay dabadeed qoomkiisii wuxuu u bandhigay dacwadii iyo khayrkii oo waxau yidhi alaa tattaquun miyaydaan ilaahay ka baqayn inii lakum rasuulun amiin fattaquu llaha waatiicuun wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajrii ilaa calaa rabbi alcaalamiin marka waa qisada ugu dambaysa qisaska ambiyadan suuradan ilaahay kaga warramay kulligoodna waxay ka midaysan yihiin ambiyadu oonay ku kala baydhin yacnii towxiidka iyo alla kacabsiga ay ummadooda u bandhigayaan iyo bandhiggaa diintiiyo dacwada wax dunyaa inaanay kaga doonayn waana dariiqa culimada iyo dadka alla yaqaanka ee ducaadda lagu yaqaan allah waxau ihi qaaluu waxay yidhaahdeen qowmu nuux anuuminu miyaanu ku rumaynaa laka adiga walxaal itabacaka ay ku raaceen alardaluuna kuwii ugu liitay dadka qaala waxau idhi nuux wamaa cilmii oo ogaalkaygu muxuu ahaaday bimaa kii aan ogahay kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya camalkooda iyo waxay ka shaqeeyaan maxaanigay ogeysiye miyaa la ii diray in xisaabuhum ay maa xisaabuhum xisaabtoodu may ahaanin ilaa calaa rabbii rabbigay korkiisa mooye wax kala may ahaanin low tashcuruuna haddaa wax garanaysaan wamaa ana aniguna ma ihi bitaaridi lmu'miniina mu'miniinta mid eryaya anigu ma ahaanin oo eryi maayo in ana ay ma ana anigu ma ihi ilaa nadiirun diga mooyaane digahaasoo mubiinun ay bayinun nadaara digniintiisu ay caddahay qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi haddaad ka reebtoomi weydo waxaadna leedahay aad ka joogi weydo yaa nuuxu nuuxow latakuunanna waxaad ka mid ahaan doontaa ood ka mid ahaan doontaa min almarjuumiina kuwa la dhagxiyo ee dhagaxa lagu dilo qaala waxau idhi rabbi yaa rabbi rabbigayow inna qowmii reetolkay kadabuuni waa i beeniyeene faftax allahayowna kala xukun baynii aniga iyo wa baynahum iyaga fatxan xukum allahayowna kala xukun oo wanajinii i badbaadi aniga iyo waman macii cidda la jirkayga ahaatay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a faanjaynaahu dabeed waanu badbaadinay baa alla u yidhi isaga iyo waman macahu ciddii la jirkiisa ahaatayba filfulki doontii ayaanu ku badbaadinay doontii almashxuuni ee la buuxiyey ee dad iyo duunyo iyo noole iyo xayawaanba waxalla wixii badbaadayey la saaray ee lagu raray uma aqraqnaa dabeed waanu qarqinoo waanu biyaanu ku halaagnay bacdu ay bacda injaa'i lmu'miniin mu'miniinta markaanu badbaadinay dabadeed waxaanu qarqinnay albaaqiina kuwii hadhee kale inna fii daalik arrinkaa waxaa idinku sugan la aaya calaamad weyn oo lagu cibro qaato wamaa kaana mana ahaanin aktaruhum badidoodu mu'miniina kuwa rumaynaya wa inna rabbaka rabbigaa nebi moxamedow lahuwa rabbiga alcasiizu wa alha haalibka alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista kadabat way beenisay caadun ree caad almursaliina kuwii loo diray beeniyeen id wakhti ayaa ay beeniyeen qaala uu ku yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood huudun huud alaa tattaquuna miyaydaan alla ka baqanayn waayo innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun mid loo soo diray amiinun oo lagu aaminay risaalada ee fattaqullaah ilaahay ka baqa oo wa atiicuunii anigana yaa deeca wamaa asalukum idinku weydiisan maayo calayhi ee calaa tabliiqi risaala risaaladan idinsoo gaadhsiinaya iyo waxyiga min ajrin wax mushqaayad iyo adduunyo in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina allaha caalamiinta rabbigoodaa korkiisa mooye meel kale ma ahaanin atabnuuna ma waxaad ka dhisaysaan bikulli riicin meel kastoo taaga aayatan calaamad lasoo eegta miyaa ka dhisaysaan tacbasuuna idinkoo dadka ku ciyaaraya ama tacbathuuna xaala atiin kuwa ciyaaraya oo dadka ku dheeldheelaya oo watattakhiduuna ma waxa samaysanaysaan masaanica barkado biyaha lagu kaydiyo ama waxa weeyaan dhufaysyo ama dhismo dhaadheer miyaa samaysanaysaan lacallakum takhluduuna kaannakum takhluduun sidii waxaad waaraysaan oo kale weligiin waidaa badashtum marka aad dadka qabataanna badashtum waad qabanaysaan jabbaariina xaala atiin kuwa kibraya oo muquuninaya oo u xoog sheeganaya oon u naxariisanayn oo arxan aan waayin ee fattaquu llaha alla ka baqa oo wa atiicuuni anigana i ateeca wattaquu waxaad ka baqdaan alladii allaha amadakum idinku nicmeeyey bimaa taclamuuna waxaa ogtihiin amadakum idinku nicmeeyey biancaamin nicmooley iyo wa baniina inamo iyo wa jannaatin beero iyo basaatiin waaweyn iyo wa cuyuunin ila qulqulaya innii anigu akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum korkiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalinkaasoo cadiimin weyn qaaluu waxay yidhaahdeen sawaa'un waxa isuu kaaya mid ah oon noo kala duwanayn calaynaa annaka awacadta inaad nawaaniso am lam takun iyo inaanad ahaanin min alwaacidiina kuwa nawaaniya inaad ka mid noqon waa isuu kaaya mid oo nooma kala duwanaa in haadaa kan aanu samaynanaa ma ahaanin ilaa khuluqu lwaliina kuwii hore dhaqamadoodii iyo dabeecooyinkoodiiyo waxay samayn jireen mooye wax kale ma ahaanin ama in haadaa ay maa haadaa kan aad nagu waaninaysaa ma ahaanin ilaa khalqu lwaliina kuwii hore beenahay abuurteen mooye wax kale ma aha wamaa naxnu anaku manaanaan ahaanin bimucadabiina kuwa la cadaabayo fakadabuuhu dabeed waa beeniyeen nebigii oo faahlaknaahum dabeed waanu halaagnay inna fii daalika arrinkaa la soo sheegay waxa idinku sugan la aayah calaamad lagu cibro qaato wamaa kaana mana ahaanin akharuhum badidoodu muuminiina kuwa rumaynaya wa ina rabbaka rabbigaa nebi moxamedow lahuwa rabbiga alcasiizu allaha qaalibka aweeye awoodda badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista kadabat way beenisay hamuudu reer hamuud almursaliina kuwii la soo diray id wakhti ayaa ay beeniyeen qaala wuu yidhi lahum iyaga uu ku yidhi akhuuhum walaalkood saalixun saalix alaa tattaquuna miyaydaan alla ka baqayn waayo innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun mid la soo diray amiinun oo lagu aaminay risaalada efattaquu llah ilaahay ka baqa oo wa atiicuuni anigana i ateeca wamaa asalakum idinku weydiisan maayo calayhi ee calaa tabliiqi risaala waxyiga iyo diintaan idinsoo gaadhsiinayo min ajrin ay ajraa wax mushqaa'id iyo ujuuraa idinku weydiisan maayo in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa mooye meel kale ma ahaanin atutrakuuna ma waxa laydinkaga tegayaa fii maa shay dhexdiisa miyaa laydinkaga tegayaa shaygaas oo haahunaa halkan ahaaday aaminiina xaala atiin kuwa aamin oo nabad ah macnaha barwaaqo waxaa haysataan miyaa isaga sugnaanaysaan ka bedel fiimaada fii jannaatin basaatiin iyo beero waaweyn dhexdooda miyaa laydinkaga tegayaa iyo wa cuyuunin ila durduraya iyo wa zuruucin zarac iyo beero yaryar iyo wa nakhlin timir miyaa laydinkaga tegayaa dhexdeeda timirtaasoo dalcuhaa midhaheedu hadiimun mid jilicsan oo curdin ah oo layina oo jilicsan uu yahay oo watanxituuna ma waxaa ka qoranaysaan min aljibaali buuraha xaggoodana buyuutan guryo faarihiina xaala a tihiin kuwa farax kibraya ama qooqan oo watanxituunada ama jumlada yani istinaafi yani waxa weeyaan istifhaamtu ay ku jirtay atutrakuuna miyaa laydinkaga tegayaa baad ku cadfaysaa marka watanxituunana fii xayizi listifhaam bay noqon oo oo watanxituuna miyaa ka qoranaysaan taa hore haddaad ku xidha atutrakuunada haddaad ka goosatana dee waa istinaafiya oo watanxituuna waxaa ka qoranaysaan min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo ayaa ka qodanaysaan oo ka samaysanaysaan faarihiina xaala atiin kuwa farax kibraya ama qooqan ee fattaquu llah ilaahay ka baqa oo wa atiicuuni anna i ateeca oo walaa tutiicuuha ateecina amra almusrifiina kuwa xadgudbay ee dabarka goostay arrinkooda ha yeelina aladiina kuwaasoo yufsiduuna fasahaadinaya fi lardi arlada oo walaa yuslixuuna aan hagaajinayn qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa anta adigu waxaad ahaatay uun min almusaxariina kuwa la sixray uunbaad ka mid tahay maa anta adigu maad ahaanin ilaa basharun qof bani aadama mooye wax kale maad ahaanin basharka oo milunaa annakoo kale ah ee fa'ti bal la kaalay biaayah bal hadda mucjiso la imow oo la kaalay in kunta haddaad ka mid ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya qaala waxau idhi haadihi tani naaqatun hal weeye waa hal mucjizo ah oo lahaa waxay leedahay shirbun kal ay cabto walakum idinkuna waxaad leedihiin shirbu yowmin maalin kalkeedu aad cabtaan maalinkoo macluumin la yaqaano walaa tamasuuhaa hashaasi ha ku taabannina bisuu'in xumaan oo ha u dhowaanina oo fayaahudakum markaa uu idin qabto haddaad dhibaataysaan cadaabu yowmin maalin cadaabkeed maalinkoo cadiimin weyn fa caqaruuhaa dabeed way boqon dhabeen oo waa gowraceen hashii fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen oo ahaadeen naadimiina kuwa murugooda ayay ahaadeen fa akhadahum alcadaabu dabeed cadaabkii ayaa qabtay inna fii daalik madkuurkaa lasoo sheegay waxa idinku sugan la aaya yacnii calaamo weyn oo lagu cibro qaataa idinku sugan wamaa kaana mana ahaanin akharuhum badidoodu muuminiina kuwa rumaynaya wa ina rabbaka rabbigaa nebi muxamedow lahuwa rabbigaa alcasiizu waa allaha haalibkee awooda badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista kadabat way beenisay qowmu luutin luut qoomkiisii waa beeniyeen almursaliina kuwii loo diray id wakhti ayaa ay beeniyeen qaala wuu ku yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood luutun luut alaa tattaquuna miyaydaan alla ka baqayn innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun mid loo soo diray kaasoo amiinun lagu aaminay risaalada ee fattaqullaah alla ka baqa oo wa atiicuunii ateeca wamaa asalikum idinku weydiisan maayo calayhi ee calaa tabliiqi risaala waxyiga iyo risaaladaan idinsoo gaadhsiinayo min ajrin wax mushqaayada in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkooda mooye meel kale ma ahaanin ata'tuuna ma waxaa u tegaysaan oo wax ka doonaysaan addukraana labka oo min alcaalamiina dadka iyo yani makhluuqaadka ka mid a oo watadaruuna miyaa ka tegaysaan maa khalaqa wuxuu idin abuuray lakum idinka rabbukum rabbigiin oo min aswaajikum yacnii dumarkiinnii ah bal kaba kaalay oo antum idinku qowmun qole ayaa tihiin kuwaasoo caaduuna xadgudbay oo darjiidhay qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi haddaanad ka hadhin yaa luutu luutow waxa aad ku hadlayso latakuunanna waxaad ahaan doontaa ood ahaan doontaa min almukhrajiina kuwa la bixiyey ee la saaray ayaad ka mid noqon doontaa qaala waxau yidhi markaa luut innii anigu licamalikum dhaqan xumadiinna iyo camalkiinnan min alqaaliina kuwa nacay oo cadhoodaan ka mid ahay rabbi yaa rabbi rabbigayow najinii i badbaadi ayaa u yidhi aniga iyo wa ahlii ehelkaygaba minmaa yacmaluuna ay min cuquubati maa yacmaluun waxay samaynayaan cadaabka ka dhalanaya rabbow iga dhowrow iga badbaadi fanajaynaahu dabeed waanu badbaadinay luut iyo wa ahlow ehelkiisiiba ajmaciina xaala ahiin dhammaantood ilaa cajuusan islaan mooyaane oo fi lgaabiriina kuwa hadhay dhexdooda ku sugnaatay oo iyada cadaabku u haleelay tuma damarnaa dabeed waanu baabi'in oo waanu halaagnay alaakhariina kuwii kale oo wa amtarnaa waxaanu ku roobaynay calayhim korkooda mataraa roob cadaab baanu ku roobaynay fa saa'a waxa xumaaday mataru lmundariina kuwii loo digay roobkii yacni lagu roobeeyey oo cadaabka ah ayaa allaylaha xumaaday inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa idinku sugan la aayatan calaamad weyn oo lagu cibro qaato wamaa kaana mana ahaanin akharuhum badidoodu muuminiina kuwa rumaynaya wa inna rabbak rabbigaa nebi muxamedow lahuwa rabbigaa alcasiizu waa allaha khaalibka ah alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista kadaba way beeniyeen asxaabul ayka kaynta asxaabteedii kuwii xidhka ku sugnaa waa beeniyeen almursaliina kuwii loo diray id wakhti ayaa ay beeniyeen qaala uu ku yidhi lahum iyaga shucaybun nebi shucayb oo kii loo diray uu ku yidhi alaa tattaquuna miyaydaan alla ka baqanayn waayo inii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun mid loo soo diray kaasoo amiinun ay ma'muunun cala arisaala risaalada iyo fariinta lagu aaminay ee fattaquu llah ilaahay ka baqa oo wa atiicuunii ateeca wamaa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ee calaa tabliiqi arisaala waxyiga iyo risaaladan idinsoo gaadhsiinayo min ajrin ay ajraa wax mushqaayada in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa mooye meel kale ma ahaanin wallahu aclam